boqolaal qoys oo isugu jiro fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay saka qaybinta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose degmada dhobley oo ka mid ah degmooyinka walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose afar boqol toddobaatan iyo lix qoys ayaa sanadkan la siiyey xoolo saka oo isugu jiro geel lo iyo ari degmada badhaadheeh oo laga qaybiyey sakada waxaa ka faa'iidaystay boqol iyo labaatan qoys oo la siiyey geel lo iyo ari degmada xagar boqol iyo labaatan qoys ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sakada ee laga sameeyey deegaanadaasi degmada afmadow gaar ahaan weelmarow laba boqol afartan iyo laba qoys ayaa sanadkan la siiyey sakada xoolaha oo ka kooban geel lo iyo ari guud ahaan afartaas degmo waxaa ka faa'iidaystay sagaal boqol konton iyo sideed qoys qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha nool ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah bismillaah bashiir booli ibraahim waxaan ku noolahan deganahay degmada xagar sakaawaadkay baan maanta qaadan haynaa aniga bashiir booli ibraahim waxaa i gaartay qaalin geel waddankayga iyo deegaankaygana waa degmada xagar iikow waa sekadana iikow ah in ilaahay geel ii barakeeyo onsaan ku qaadana ilaahay ka rajaynayna sekada dambana aan bixino insha allahu intaasaan kusoo koobaya maxamed barre cabdullaahi degmada degmada xagar jooga afar neef oo ari halisi mugtaga sakawaadka ha wax badan sakana ari halisi farxadeeda aad waay waxaa soo koobi kara maaha
magacayga waxaa layidhaha cabdulaahi cabdimayow afmadow waan ka imaaday toddobaatan iyo toddoba sanaan jiraa waa marka ugu horreysay oo walaayada waxay qaybinaysa aan soo doonto waxaa lai siiyey lo ah waa ku faraxsana ilaahay aan ku mahadayaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin
deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa laga qaybiyey sakada xoolaha nool iyadoona ay ka faa'iidaysteen qoysas badan oo masaakiin iyo fuqaro ka kooban wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa si rasmi ah loogu qaybiyey sakada xoolaha